haatanah dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya haaruun macruuf
saraakiisha ciidanka soomaaliya waxay sheegeen in lasoo gebagabeeyey howlgal milatari oo ku dhowaad muddo bilah ka socday gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiinta dowladdu waxay howlgalkaasi ka sheegteen guulo gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgalkii lagu qaaday shabeellada dhexe nimanka nabaddiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada taas oo aan ka kicinay fariisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan in ay si caadiya shacabka u noolaado ay dhib ku hayeen deegaano fara badan oo mataqaanaa aada u fara badan ayaan ka kicinay ilaa meeshii ugu dambeysay oo waaraxley iyo califool dheere iyo quracmadoobe intaasoo ayakana aan ka safaynay maxaa natiijaood ka gaadheen markaad deegaanada ka sifayseen kasokow markay noqoto dhinaca khasaaraha wallaahi waa adiga mataqaanaa dagaalaha meesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo warta xararey meel la yidhaahdo labashiir meel la yidhaahdo warta xaraarey meel la yidhahdo dagaalkii ugu dambeeyey oo jab weyn uu ka gaaray oo la yidhaahdo warta jilable halkaas ayaa mataqaanaa dad adugu mataqaanaa ilaa iyo isku darkooda boqol iyo siddeetan adugu ku gaaraya loogaga dilay hase yeeshee ciidanka dowladda ee gobolka u tegay inay howlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii howlgalku ka dhacay waxaana ku haray oo keliya ciidamo ka tirsan qaybta toddobiyo labaatanaad oo caadiyan ka howlgasha maamul goboleedka hirshabeelle sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya guddoomiyaha degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe cumar nuur cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intii uu howlgalku socday horta dadku waa way sugayeen haddii lagu dul dagaalamo inay barakacayaan way ogaayeen way sii ogaayeen laakiin ayagu ma saadaali karaan waxa ka imaan karo intay la egtahay xadigeeda ilahay unbaa-og iyo marka un howlgalkaas dhacdo ayaa la ogaan karaa dadku dhibaatay ku tahay barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmig oo beeraleya oo xoolaleya oo tuulooyin degan oo degan ay ahaayeen haddana deegaanadoodii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay waa dhibaatay ku tahay oo mar walba dhibaatay ku tahay marka ayagu mar walba barakacaasu dhibaato ku yahay laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidayeen oo ay ku qanacsanayeen in mar uun laga dul qaado qolooyinka nabadiisa laakiin su-aasha la isweydiinaya guddoon waxa weeyaan dadku maxay u soo barakaceen marka haddaysan meesha dhibaata ka jirin barakac maxaa keenay haddii laga dul qaaday nimankii dhibka ku hayay maxaa barakaca keenay dadku waxay soo barakaceen dagaalkii markuu ka dul dhacay ayay soo barakaceen dagaalkii muddo dheer uu socday howlgalku howlgal laba bilood isku dhawaa socday buu ahaa hadduusan dhamaynba marka dadku waxay usoo barakaceen meel dagaal ka socdo laguma noolaa karo sababtaasay usoo barakaceen marka hadda deegaanadii ay kasoo barakaceen yaa jooga ilaa iyo hadda dadka dad teel teel ah oo ama beerihii iyo badalka ku yila iyo waxaas bahalaha ka ilaalinaya amba uruurinaya unbaa ku suganaya dadkii soo barakacay weli si dhamaystiran dib uguma laaban ama kumaba soo laabanba laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii howlgal ka dhacay hadda ay kasoo barakaceen deegaanadii howlgalka ka dhacay cid hadda gacanta ku haysa malaha waa iska cid kastau u banaan yahay oo qolooyinkiina way kusoo noqon karaan dawladuna weleyba ku dambaysay oo gacanteeda ku dambaysa iyadoo caadinay oo ay caadiya buutii kartaa marka laakiin ciidan hadda degan oo yani la leeyahay ciidanka degan ma jiro axmed macalin fiqi wasiirka amniga ee galmudug waxa uu soo dhaweynayaa howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab hase yeeshee waxa uu dhaliilay qaabka loo abbaaray howlgalka ka dhacay shabeellada dhexe dadka dhaliilaya howlgalkii ugu dambeeyey shabeellada dhexe waxay leeyihin xilli doorashaa lagu jiraa howlgal qorshayntiisa siyaasad ay ku labnayd ayuu ahaa maxay kula tahay waa runtii waa waa waa la dhihi sidaas waa loo fasiri karaa inkastoo dee shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayagu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan doorasha hadday socoto iyo haddaysa socon inay ciidamadu ay shaqooyinkooda iyo howlahooda ay wataan ay tahay haddana waxaa weeye waxaa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yidhi dhulkii baa la xoreynayaa marka arrintaasi runtii dee ciidankuna islama jaanqaadayan haddana ciidanka kale shaki tiro badan oo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishooda qaybo ka mid ay ku warrameen marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii laisku geeyo marka ciidanku ay isla jaanqaadaan ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo ujeedka meesha yoolku yahay iyo sida dhammaan logistikadii wixii oo dhan ay u dhamaystiran yihiin qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay keliya xabad la rida keliya maahan laakiin waxaan isleenahay xilligaan oo kale ayba munaasib tahayba in nimanka shabaab dirir fiican lagu qaado waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka dee magaalooyinkayba soo gelayaanba afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyey iyo natiijada laga gaaray isagoo galka baarista la hadlayey waxa uu yidhi annaku ciidamada xoogga dalka soomaaliya nahay wax siyaasada shaqo kuma lihin waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan kidhaab u maarnay amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabaddiidka qaswadayaasha ah oo mataqaanaa shacabka soomaaliya dhibaya wax anaku oo hab siyaasadeed ah ama hab howlgalla ah oo mataqaana anaku aan u galnay ma jirno maxaa ugu gelayna anaku hab siyaasadeed shaqa kuma leyn anaku dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo mataqaanaa hab siyaasadeed ahayd hadday ciidan berri waddanka ayagu ay qabtaan oy madaxweyne ka noqdaan hadhowtana ma waxay dhihi haddii ayaga la yidhaahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yidhaahdo hab siyaasadeeda loola jeedaa annaka xoogga dalka soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka soomaaliya afka taliyaha xoogga wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay oba mataqaanaa ma jirto ciddana dhahaysa mataqaanaa shabaab lama dagaali karna lama dagaali kartaana ka yeeli mayna anagu waddanka ammaankiisa iyo xoreyntiisa al-shabaab daafacadda cadowga annakuna saaranya al-shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey shabeellada dhexe waxayna intaas ku dareen maleeshiyada ururka al-shabaab in ciidamadii soo galay degaanada u dhexeeya mahadaay ceelbaraf iyo raaga ceelle ay haatan isaga baxeen dhinaca kalena howlgallada milatari waxay soo nooleeyeen su-aalaha ku saabsan inta ay la-eg tahay wadashaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka gaar ahaan waxaa la dhaliilay in degaanada ay howlgallada milatari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa amisoomba taasina ay kalsooni darro ku rido shacabka deegaanka ee soo dhoweeya ama wada shaqaynta la sameeya dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada amisom ay ka baxeen deegaanka maringubaay ee gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta gobolka oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolkaas cabdulqaadir maxamed nuur cd waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dowladdu ay amisom kala wareegaan maringubaay balse aysan taasi dhicin maringubaay waxaa haatan ku sugan maleeshiyada ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd soomaalida waxay tidhahdaa qof madaxa laga haayo jirka intiisii kale ma tiyooba caasimada soomaaliya ee muqdisho inta isjijiib macnaha siyaasadeed uu ka jiro macnaha gobolladana waa la socota iyo degmooyinka hadba ilaa iyo maxaa kurahda doorasho ilaa iyo ka dhacdo maahin maxaa kurahdaa sidii la raba maxaa kurahda waxba uma hirgelayaan de reer dhoobey haddaan ama reer shabaab loose beerleyana waxaan dhahnaa weli hadduu biyo dhiiqa wado kanaalka waxa raacayo biyo dhiiqa waay lagama yaabo biyo nadiifin ay raacaan marka waa intaas waayahay laakiin arrintan wada shaqayn la-aanta shacabka iyo laamaha amniga sanado ayay soo jirtay guddoomiye maxaa wax looga qaban karaa sidee lagu hagaajin karaa sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darrada kenya waxaa ka mid a ciidankii meel bay tegayaan howlgal baa laga samaynayaa dadkii way la shaqaynayaan way ka soo baxayaan dadkii la shaqeeyey dhibaataa la gaarsiinaya deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxaa jira oo la qarin karin sida maxaa ku yihahdaa senatory oo kale oo nimanka ilaa hadda saldhig weyn ay kuleeyihin nimanka argixisada sida maxaa ku yihahdaa kutuari oo kale oon qabanay maxaa labada kun afar iyo tobankii waxaa kamid a maxaa ku yihahdaa sida maxaa ku yihahdaa meelihii amsom horteedaba african union midowda africa iyo dowladda federaal heshiisay kala siixdeen dhowr sano ka hor ama sanadka laga soo gudbay in ciidanka amisom la dhimo kun maxaa ku raa askari laga dhimo sanad walba kunkaas meesha laga dhimana maxaa ku raa meeshay ka guuraan in ciidamada soomaaliya ay la wareegaan mindeda hadda shabeellaas annaga laba tuuro hadda ay ka guureen ciidanka amisom sanadkan oon aan la deginayn saddex ay ka guureen afgooye waa sax ciidan soomaaliya waa la keenay ammaanka waa hayaan waa u mahad celinayna saraakiisha iyo ciidankaba laakiin mashallah ee xoryooley hoosteeda ah toddoba kilomitr ila sideed u jirta ilaa iyo maringuday oo isbuuceer laga soo guuray u jirta maxaa jira baraawe lixdan kilomitr ama jidka isku xiraayo baraawe buulamareen ama kusuwaari iska dheh salaliya marka ilaa hadda ciidankii xooga dalka soomaaliya la bedeli lahaa ciidanka midowda africa oo la dhimay oo laga qaaday meesha mayna imaanin marka caqabadaasi waa jirtaa mar kale wasiirka amniga ee galmudug axmed macalin fiqi horta waxaa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeennu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta shabaab inaysan dhulka soomaaliya meelna ka joogin waxaan ognahay meeshii laba kun iyo labaiyo tobankii ama koob iyo tobankii aakhirkeedii dhulkii aan xoreynay oo toban sano ka hor ah in shan jeer shan jeer lix jeer dib lagu noqday inta laga soo baxay oo mar kasta oo lagu noqonayana in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso ciidamadeenna runtii anigoon maaragtay dhaliilayn haddana waxaad moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin oo amisomtu ay naga adkaysi badan tahay oo naga joogis badan tahay oo amisomtu meeshii ay tagaan ay adag tahay inay kasoo baxaan laakiin ciidankeennu baabuurka foolwil drefeka intuu socdoo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib usoo noqonayaan oo weliba xawaaro dheer in lasoo jirayo marka runtii dhaliishaasi dhaliil jirta waaye hadda shabeellada dhexe oo kale operationka hadda u dambeeyey operation dee si kadisa lagu galay buu ahaa lama sii iclaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaan qaadaya operationka islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaaba xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yidhi hal mar operation wadagal oo weli kalsoonidoodii aan laisku soo celin marka way iska dhacaysaa mar haddii targetka iyo hadafku aan ays dadkao dhan u wada caddayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahaan ahayn laga yaabo maaragtay ciidankii in la kala in la kala lexjeclaysanayo taliyaashu ay kala lexjeclaysanayaan oo qeybna ay ay u roonaanayaan qeybna ay maaragtay si u gacan bidixaynayaan waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeenu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weli bisayl weyn ma jiro marka laakiin dadaal xoogan ay hadda ciidamada soomaalidu ay wadaan marba haddii shabaab shabeellada dhexe laba boqol ku dhawaad hadda ayaamihii u dambeysay looga dilay operation guulaystu ahaa in lagu sii adkaysto oo goobtaa lasii joogay ahayd runtii ayaan darro weeye in dib looga soo noqdo sidaas si lamid ah mariingubaay iyo maaragtay iyo dhulkan kale torotorow iyo ayaguna waxay ahayd dhul toban jeer labaatan jeer la tegey oo maaragtay xoog badan lagu baxshay oo dad badan ay ku dhinteen haddana in guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe uu yidhaahdo waxaan ciidankii baan u cidirsanay taliyaashii ciidamada amisom goor horey tiri waa ka baxaynaa meeshii waxbana looma keenin runtii iyaduna ayaan darada qayb ka mida waaye waana runtii arrin ciidamadeenna maalin kastana waxaan arkaynaa ciidan turki lagu soo tababaray oo tababar ka soo baxay oo taliyaashu u khudbaynayaan haddana tuulooyinkii laba kun iyo saddex iyo tobankii la xoreeyey oo maaragtay ayaa hadda shabaab dib u qabsanayaan runtii arrintaas arrin isqabanaysa maahan waana dhaliil dowladda soomaaliya ay yeelanayso oo ay anagii aan raboonayno in meel kasta ciidamo ajnabi ay dalkii noo haayaan oo noo joogaan difaacyadii annaguna aan iska baashaalno dib usoo noqono magaalooyinka waaweyn ciidamadu iska yimaadaan ciidanku waa inay dhufaysyada ku ekaadaan horeyna u socdaan dhulkaana ma xoroobayo inta askari ajnabihii laga sugayo in maaragtay uu noo xoreeyo difaacana noogu jiro gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu sheegay in howlgallada militari aysan ku koobnayn kii ka dhacay shabeellada dhexe howlgalladan howlgallo ku saabsanaa ma ahayn shabeellada dhexe hiiraan waa ka socday oo dabacaad baa mataqaanaa lagu galay xagga iyo qaybta lixdanaad iyo bay iyo bakool dagaalku waa ka socday jubbaland ilaa gedo waa ka socdaa jubbooyinkan hoose wuu ka socdaa waxaa waaye go-aanka uu qaatay gaashaandhigu qaas ahaan taliyaha xooga ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ay ka go-an tahay iyo gaashaandhiguba in iyo dowladduba in laga xoreeyo oo lala dagaalamo nimankan khawaariijka waddanka laga saaro waagan marka waa howlgal ballaaran howlgalkaasoo kale dabcan wuxuu u baahanayaa wada shaqayntii dadka degaanka iyo macluumaadka inaad ka heshaan arrintaana hadda ka hor dadka de khubarada militariga iyo howlgallada wax ka yaqaana way dhaliileen oo waxay dhaheen kalsoonidii dadka iyo ciidanka militariga dhaawac baa gaadhay sababtoo ah deegaano waxaa jiray inta la tegay laga soo laabtay bacaad weyn baa ka mida tooratooro baa ka mida maringubaay baa ugu dambeysay oo toddobaadkan ciidamada amisom ay kasoo baxeen kuwii soomaaliduna ay tegin marka kalsoonidaas dhaawacantay sidee loo dhayi karaa si wada shaqaynta dadkana aada u heshaan ciidan ahaan
wallaahi kalsooni anaga hadda luntay uma jeedo waayo shacabkeenna iyo ciidamada xoogga dalka way isku xiran yihiin meeshaan aan leedahay hadda margubayna ciidan amisoona ayaa fadhiyey ciidankaas fadhiyeyna ciidan xoogga dalka soomaaliya oo intay ku wareejiyeen waa la yaqaanaa ciidan markuu ciidan ku wareejinayo oo lagu wareejiyey horta ma ayna jirin ayaka ayaa ka guuray oo ciidan xoogga dalka oo tegay oo meeshii la wareegay ma ayna jirin ayakaa ka baxay waxayna ka mid yihiin ciidamada amisom la dagaalanka argagixisada al-shabaab ay ka mid yihiin meelaha anagu aan kala wareegnay oo sida afgooy oo kale oo markii lala wareejinayey oo kala wareegaynay xerihii ay afgooy ku lahaayeen ciidamadanadaa joogay taliyaasha taliyaha ciidamada lugtaa joogay mataqaana waa waa meel anagu aan markaas aan kala wareegnay oo hadda haddana dib noola kaga qabsaday maayna jirin shacabka iyo annakana wax mataqaanaa taqaqulahoona soo dhexgalay ma jirto shacabku asagaa dagaalamaya hadda wixii wisil ka dagaalamayay waxay ahaayeen shacabka waxaa ciidamada mataqaanaa daba taagan oo mataqaanaa jecel maaragtay waa shacabka soomaaliya shacabka soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyana weligood isma aynan dhicin marka waa iska war aan loo meel dayin ama mataqaanaa qolo nabadiidka ka mid a ama mataqaanaa taageerayaashooda ay sheegayaan wararkaas waa gartay laakiin qodobka laga hadlayo nacayb lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha tusaale ahaan hadda maringubaay ilaa iyo waxay joogeen labada kun iyo afar iyo tobankii ciidamada amisom dad ka degaanku dabcan way la shaqaynayaan laakiin markay kasoo baxaan shabaabna yimaadaan waxaa laga yaabaa shabaabku inay bartilmaameedsadaan dadkii la shaqeeyay amisom iyo dowladda arrintan oo kale waxay ka dhacday bacaadweyne bishii abril oo iyadan saasoo kale ciidamada dib uga soo gurteen shabaabka ay yimaadeen maamul ay ka samaysteen marka qodobadaas weeye midda laga hadlayo in meel la tago muddo la joogo haddana laga soo baxo dadkii la shaqeeyay dowladda iyo maxaan ku yidhahdaa laamaha amniga la bartilmaameedsado marka taas ka hadal sida loo xallin karo intaas haddee waa kuu sheegay oo mataqaanaa ciidamadii ama bacaadweyn joogay oo hadda mataqaanaa dagaalka la galay al-shabaab mataqaanaa agagoodii bay ku sugan yihiin nimankaanuna mataqaanaa nimankaanuna ama ciidan ha la joogeen ama yayna la joogin afar iyo labaatanka saac dhib bay ku hayaan ama ciidan ha tago meesha ama ayna tegin meelaha ay joogaan mataqaanaa shacabku waa ku dhiban yahay meel hadda laga soo baxo ciidan kasoo baxayna ma jiraan ciidamada howlgal xoojinaho markaa operation isla markaas dhacayay ama ha qaato mataqaanaa laba wiig ama mataqaanaa saddex wiig ha qaato operation markaas dhacayo ciidanka meesha jooga ama qeybta kow iyo labaatanaad ee meesha joogta lagu xoojinayay oo howlgalkaas uu dhacayay ma ogiye ciidankii kale loogu talagalay ama sida hadda aagan mataqaanaa biyacdo ceelbaraf raagaceelle dhulkaas oo dhan mataqaanaa waxaa jooga ciidamadii xoogga dalkaa jooga laakiin ha operationkan operation dhacaya oo mataqaanaa markaas meelaha aan mataqaanaa wardoonku ay soo sheegeen ay nimankaanu ku sugan yihiin lagu ataagayey shacab anaku aan maaragtay inta meel uga soo baxnay ilaa nimankaanu mar kastaba shacabka waa kuwa ku laynaya maqaayadaha iyo baararka shacabku ayna galabsan ay mataqaanaa bamka dhigayaan ay isku qarxinayaan nimankaan niman u bereeray waaye shacabka soomaaliya mataqaanaa in ay ay ay ay ay baabi'iyaan oo mataqaanaa u qastiyo u soo bereeray waaye ururka al-shabaab waxay dhowaanahan weeraro isxiga ku qaadeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug weerarkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay deegaanka wisil halkaasoo ay ku dhinteen tobannaan qof wisil waxaa ka horreysay magaalada bacaadweyne oo ay la wareegeen ururka al-shabaab haddaba maxay tahay istiraatiijiyada al-shabaab ay ka leeyihiin deegaanadaasi su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi waxaa weeye subaxnimadii hadda aroornimadii hore toddobiyo labaatankii bishii hadda dhammaatay juun ayay kooxaha argagixisadu dee weeraradii la yaqaanay oo aroortii horea ciidan ka badan laba boqol iyo konton ayay kusoo weerareen oo qarxi ay ka horreeyeen waxayna ujeedkoodu ahaa inay la wareegaan xerada burburiyaan ciidanka meesha jooga oo dhan qalabka meesha yaalan ay la wareegaan goobtana qabsadaan marka runtii ciidamada geesiyada ee daraawiishta galmudug oo halkaas saldhig ku lahaa difaac ayaa maaragtay iyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa sutida u qabtay dagaal socday afar saacadood iyo baran qiyaastii ayaa meeshaas ka dhacay waana goobtii ujeedkoodiina way way way maaragtay ku guulaysan waayeen waxaanu ognahay weeraro xerooyin amisom iyo xerooyin dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo oo intay sidaas kale u weeraraan ay la wareegaan oo qalabkii ay soo bandhigi jireen laakiin tan runtii way ku hungoobeen waxaana baraaruga iyo feejignaanta ciidamada ayaana qayb ka ahayd iyo dadka deegaanku runtii aan aan aan u baqan oo gurmad fiican ciidanka siiyey waxaana meeshaas shabaabkuna qiyaastii kontomeeyo maleeshiyaadkooda ahaa meeshaas ku qurbaxay sidaasi lamid ah waxaa weeye dhaawac ilaa toddobaatan ku dhibo ayay meesha ka ka qaateen waana ku jabeen waana la eriyey goobihii ay kasoo duulaanka kaga yimaadeen bayna tageen weliba goobihii baa inta looga daba tegay baa haddana ay ay kasii baxeen oo dib uga durkeen dadka deegaanka iyo hadda ciidamada galmudugna waxay diyaar u yihiin inay ka sifeeyaan deegaamada ay soo galeen oo dhan oo maaragtay laga xoreeyo aan mar dambe loo fariisan magaalooyina dagaal qushaysan lagu qaado waaya dhaliishu waxa weeyaan in dadka deegaanadan ku nool hadday tahay bacaad weyne oo ay soo galeen bishii abril iyo wasiil oo hadda dadka deegaanku iska difaaceen haddii ay tahayba in culayska badankiisa uu ku dhacay dadka deegaanka oo ay maqnayd doorkii dowladda dhexe iyo dowladda heer gobol jawaabtaada horta waxaa weeye dadku waa waajib baa ka saaran inay deegaankooda difaacdaan shan boqol oo kilomitr dhul ku dhow oo xuduud furan ah ayaan shabaab la leenahay shantaas boqol oo kilomitr kilomitr kasta askari lama istaajin karo awooddaasna galmudug ma leh marka galmudug waxayba ku dhisan tahayba in boqolkiiba toddobaatan inay dadka deegaanku ay necab yihiin ay necab yihiin kooxaha argagixisada ah oo ayaguba ay ugu horeeyaan dowladda dowladduna ciidamadeedu inay goobo mucayana ay joogaan laakiin gurmad oo dagaalka ay qaybtooda ka yihiin marka dadka deegaanku gar bay leeyihiin haddayna dhaliilaan dhaliishoodana hadda waxaan diyaar u nahay inaan kasoo baxno wayna dhacdaa mararka qaarkood deegaamo inta ciidamadu tagaan inay dib uga soo laabtaan laakiin waxaan rajaynaynaa ilaah iidankiis hadda inaysan dhicin dib dambe u dhicin in ciidamadu meeshay tagaan inay ku sugnaadaan oo argagixisadu ay ilaa laga sifaynayo deegaanka galmudug oo dhan ay ciidamadu ku socon doonaan haddii la yidhahdo horey gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa uga soo baxay kooxo lagu magacaabo macawisley oo iskood isu abaabula lana dagaalama urka al-shabaab deegaanada kale qaarkoodna dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa taageeray ciidamada amniga ee maxalliga ah kuwaasoo ilaa haatan ka difaacaya urka al-shabaab degmooyinkaasi waxaa ka mid ah qoryooley oo ka tirsan shabeellada hoose guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaan weydiiyey waxa ka duwan degmooyinka kale ee ay la yimaadeen dadweynaha reer qoryooley degmadaas qoryooley dadka degan macnaha waa dad maxaan ku rahda aad loo maleeyayo inay ka duwan yihiin shacabka kale oo gobolka degan ama gobollada soomaaliya nimanka argixisada aaday isaga bixiyeen waxaa koosgareeyey dadkaasi waa isku tashteen ciidankii militariga har cad ay ka baxeen labada kun maxaan ku rahdaa maxaan ku rahdaa afar iyo tobankii dhama dhamaadkii afar iyo tobankii laba kun afar iyo tobankii kale marka shacabkii waa maxaan ku rahda iyo odayaashii dhaqanka beeraleydii ganacsatadii xoolaleydii iyo nimankii maxaan ku rahda dhalinyarada weli waa booliiska deegaankan u bixiyey aniga waa magacaas weli anaa bixiyey labada kun afar iyo tobankii oo ah macnaha local boolice macnaha booliiska deegaanka waay weligood mashaar ma qaadanin rasaas lama siiyo hub lama siiyo dadka deegaanka loodoodii geeloodii arigoodii iyo beerahoodii wixii kas dalabka kasoo baxa intay gadeen ay isku hubeeyeen saastaa maxaan kura ammaanka lagu haya weli amisom qaybaha ugu miisan qoryooley ay ka baxeenoo dhinaca maxaan kura waxay usoo guureen dhinacay wadada maxaan kura aaday shalanbood ayagii ku dhabar adeego magaalada ilaa hadda haaya dad badan meesha waa kaga dhinteen oo difaaca magaaladaas iyo shacabkaba hariskaasa laakiin ilaa hadda ayaga gacanta ku haya laakiin waa dadkaas waxay kaga duwan yihiin waxaa loo malaya wadaniyada inay aada ugu weyn tahay oo inay jecel yihiin deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waay aan usoo laabto maadaama dadka deegaanka guddoomiyaasha degmooyinka shabeellada dhexe aad ka mid tahay hadda waayo aragnimo dabcan waad u leedahay howlgallada military iyo dadweynaha si a wada shaqayn karaan adu khabiir military matid laakiin bulshada deegaankaad matashaa marka sidee loo hagaajin karaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka waxaan isleeyahay harunow in in la hagaaji karo haddii la isticmaalo hab kalsooni ku imaan karto filan haddii hadda deegaanadii maalintii welit laga saaray cadowga la deji lahaa ciidamo militariya oo iyo amisom oo isla socdo ama military kelgiisba ha ahaadee la dejin lahaa oo ay saldhigya ka samaysan ka samaysan lahaayeen dadku kalsooni badan wuu qabi lahaa laakiin dadku shakiga waxa gelinaya waxay tahay yani meeshu in inta la qabto oo cadowgii laga saaro haddana lasoo baneeyo taas ayaa dadka welwel gelinayso maaha dadku aad waxay u jecel yihiin inay dawladooda la shaqeeyaan ciidamadooda qaranka la shaqeeyaan laakiin way baqayaan oo waxay isleeyihin haddana dibaa loon kaaga laabanaya bal masiibadii adiga heesu dirna isleeyihiin haddii alcumuum la dego meesha oo ciidamada dawladdu ay degaan meeshii la qabtabo shacabku iska daa inuu information iyo waxsaasa kuwa shaqeeya kuwa qoryo haysana qoryo hore qoryahoodii soo qaadanayaan garabkay kasoo istaagayaan ciidamada oo shaqa buuxdaan laga helaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo